iyadoo deegaano hoos taga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ah ay ka socdaan dagaalbeeleedyo ka dhashay khilaafaadka ah dhuldaaqsimeedka ayaa qaar ka mid ah shacabka gaalkacyo waxa ay dadka soomaaliyeed ugu baaqeen in ay nabad ku wada noolaadaan dhanka kale maamulada galmudug iyo puntland ah ayaa ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan joojinta dagaalada qabaa'ilka ee ka socda galbeedka gobolka mudug waxaan ahay arda soomaaliyeed oo ku nool mudug gaar ahaan gaalkacyo waxaan ugu baaqi lahay dadka walaalahayga oo isdilaya oo haddana walaalaha ah oo aan kala maarmin wada dhashay waa laisku baahan yahay walaalayaal dhiigga muslimku nabigeen calayhi salatu wasalaam baa hore nooga digey oo qofkii qof kan wax dilay iyo kan la dilayba labaduba waa ahlu naar marka walaalayaal waxaynu nahay dad isku baahan wada dhashay walaalaa aan kala maarmin ee walaalayaal dhiigga muslimkan aan iska dayno si nabadeennana kama maarinee walaalayaal aynu si nabada ku wada noolaanno waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay nabadda qaataan dhiigga daadanayana ay joojiyaan culummo iyo siyaasiyiinna sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in leela dhex galo dagaaladaas iyo dadkaas waxaan rabaa inaan baaq nabadeed meeshaan ka jeediyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dagaal ayaa socdaa dadku waa islaynhayaa waa la dirirhayaa dad badan ayaa dhiig baxaya waxaan leenahay meesha maanta adduunku maraya abakunaaaaniyoshanta inaan gadaal u laabanno oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeedu daato wax macnaha kuma jiraan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ha heshiiso nabadda ha laga shaqeeyo dowladda federaalka iyo midda galmudug iyo midda puntland iyo maamul goboleedyada kale intuba waxaan waxaan codsanaynaa baaqaa nabadeed in la qaato ninna horumar kuma gaari karo hilib walaalkiise waxaad sahiibad leedahay intaad garabka heysaaye ummadiya nabadda qaata ismaali halmeeyo nebi maxamed alai salatu slam wuxuu yidhi ducdaha fa innaha mumtinatun qabyaalada ka taga waa qurne anigoo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyood ee xarunta gobolka mudug waxaan halkaa baaq nabadeed oga dirayaa ummadda soomaaliyeed waxaana leeyahay qabyaalad waa qamaar adagoo qiyaastii qiyaamahana darane allow naga qari dalkii qarribtae
waxaa waddankeenna la haray oo soddon iyo shan sano hadda uu burbur ugu jiraay waxaa waaye dagaallada qabiilka dartooda iyo qabka qolaba qolada kale ay isku dayayso leedahay anaa kaa qab weyn qabiil qabiilka awood badanina ma jiro waxaa la rabaa inaan cashir ka baranno soddon iyo shantii sano ee tagtay muslimiin baana nahay dad iimaan laaan sheeganayna allah subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo walaalnimadiinna waxaan idin dhexeeya hagaajiya oo heshiis iyo dib heshiisiinay walaaltinimo ku dhammaysta waxaan leeyahay soomaali waa mid waa ulya mayrax mataano weeyo meel qura ay ka wada timi midigay bidix ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa waa maya ma aan kala maaranno waxaan ka codsanaynaa dhammaan qabiilada soomaaliyeed ee dadka qabiilka isku diriraya meel kastoo ay joogaan inay dagaalka joojiyaan